kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaana kol walba uu kuurganlaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno markii inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadka waxaan ku soo qaadanaynaa dhallinyarada ku cusub ganacsiga iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaa inala falaqaynaya martida kale ah farxiye axmed oo leh xarun laga jaro tigidhada diyuuradaha liibaan salaad oo leh carwo lagu iibiyo waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo mune maxamed oo ka ganacsata dharka dumarka iyo hanad cabdirasaaq oo iibiya nuuc ka mid ah kabaha la xirto farsamadu waa ibraahim cali tobinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadhayalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajir aan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag mid ka mid ah wadooyinka uu qaado ruuxa doonaya inuu ka xuroobo u shaqaynta ruux kale amaba shirkad uusan lahayn isagu waa ganacsiga oo door ka qaata in qofku noqdo mid madax bannaan maaliyad ahaan ganacsiga waxa uu sidoo kale door mug leh ka qaataa kobcinta dakhliga mujtamaca iyo dhaqaalaha guud ee dalka waxaa dhaqaalaha kasoo xarooda ku tiirsan nolosha bulsho badan oo caalamka ku nool marka laga soo tago inuu yahay il dhaqaale waxa uu abuuraa dhanka kale fursado isaga oo dardargeliya hal abuurada bulshada kaalina ka qaata yareynta heerka shaqo la-aan ee wadanka waxa ay rumaysan tahay qaramada midoobey u astaysay maalin gaar ah shirkadaha ganacsi ee yaryar iyo kuwa heerdhexaadka ah in ay xoojiyaan dhaqaalaha adduunka waxaase saddexdiisan ee u dambeeyey iftiinkoodii shiiqiyey xayraadaha lagula dagaalamayo cudurka covid sagaaliyo toban ganacsiga midkiisa yaryar waa nuuca inta badan ee dadku ku shaqo bartaan se la mid ah se tilaabooyinka kale ee aad qaadayso bilowgiisuma fududa waxaa waddadiisa goglan dhagax iyo qodxo kuwa ka tallaaba ayaase gaara waddada ka dambeysa ee ilaysku ka baxayo soomaaliya nuucan ganacsi waxaa ku jira dhallinyaro badan oo badankood ka baxay jaamacadaha dalka waxay ka dhigteen shaqo abuur si ay isaga maareeyaan shaqo la-aanta baahsan ee dalka ka jirta waxa ay ka ganacsadaan dhar kuwo ayaa noloshooda iyo tan reerkoodaba ka dabara iibinta kabaha nuuc walba halka dhallinyaro kalena ay ka ganacsadaan uduga iyo jarista tigidhada diyuuradaha haddaba bilowgii ganacsigoodu siduu ahaa maxaa caqabado ah oo ay wajaheen sidee ayay kaga gudbeen maxayna ka barteen weydiimahan iyo kuwo kale ayaan toddobaadkan kaga jawaabeynaa barnaamijka kaswadaag oo ay ila gorfeynayaan farxiye axmed oo leh xarun tigidhada diyuuradaha lagu jaro liibaan salaad oo leh carwo lagu iibiyo waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo mune maxamed oo ka ganacsata dharka dumarka iyo hanad cabdirasaaq oo iibiya nuucyo ka mid ah kabaha la xirto soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey sidee ayay idinkugu dhalatay fikraddan ganacsi liibaan ayaana warcelinta ku horumaraya waa mahadsan tahay fikradda ganacsi waxay igu dhalatay kadib markii aan arkay bulshadeeda soomaaliyeed baahida ay u qabaan adeegyo badan oo fikira oo dhallinyarada inay fikiraan ah nafsadeedana ay u fiican tahay inaan ganacsado markaas sidaas ayay igu dhalatay inaan fikir ganacsi marka ugu horreydaba aan ku fikiro waxaana waxaa waay waqti badan aan geliyey in aan uga faa'iideeyo bulshadeeda anigana aan ka faa'iidaysto markaan farxiyo aan aado farxiyo sidee kuugu dhalatay fikraddan ee ganacsiga bismillaah ee, fikrad ganacsi markay igu dhalinaysay arday ahaa ee, time firaaqa badanaa haystay marka aadna shaqooyin horeeta usoo qabtee intaa mushaari ahaan lahaa waxaa ka doorbiday in oo aa noqdo qof oo yacni business leh hadday u kabcdana maasha allah haddii kaleetana meeshiis fiirsado in oo meel leeyahay yani aa ku fikiro saas darteeda waa ka sixiyey waa sii dadadaalay ilaa ay ka dhawoobeysay ee sidee kuugu dhalatay ee fikraddan ganacsiga aad hadda ku howlan tahay ee hanad ayaan siinaya
run ahaantii marka ugu horeysa aan ku fikiraya ganacsi wax keliya aan mar walba ku- aan ku fikiri jiray wuxuu ahaa inaan madax bannaanaado kana yacni maaliyad ahaan aan madax bannaanaado oo aan lugahey ku istaago iyadoona qof igarab qabanayn Een, ganacsigana mar walba waa u baahan tahay qof bush garaya ama banki ha noqdo mase faamil ha noqdo saboort inaad meel ka hesho qof un wax ku tuso isku day dheer kadibna waxaan waqti dheer geliyey u dadaalay inaan ka dhabeeyo arrintaas ee sidee kuugu dhalatay fikradda ee ganacsiga aad hadda hayso muna
waxay igu dhalatay anoo yar waxaa ku fikiri jiray inaan samaysto warshad ama hadafka gaaro ganacsiga een, na- lacagna ka sameeyo noqdo een, een, dadka lagu tiriyo adduunyada ma dhahaayo ee soomaalida kuwa ugu lacagta badan hadafkaas ay anoo yar ilaa abtunaw leh waana rajeynaya insha allah ee marka ganacsiga la bilaabayo ee ka hor waa laga soo fikiraa sida aad kasoo fikirteen kadib ee lacag ayaa loo raadsadaa laakiin inta badan waxyaabaha meesha ka maqan waa in ee qofka talo uu helaa qaabka ganacsiga uu ku bilaabi lahaa iyo xitaa meelaha habboone ee laga ganacsan karo marka ka hor intaa aadan gaga- ganacsiga bilaabin ma hesheen uun wax tala bixina Een, waa mahadsan tahay talooyin badanaa jiro eh, laakiin eh, ninba kuwa boqol kuu talisaa lahay haddii aad taladaada ay badato waxaa laga yaabaa inay ayada naftigeeda riski kuu keento laakiin muhiimadda waxaa waa inaa ilaahay tala saarato go-aanna aa qaadatid marka waxyaabaha ugu badan tala waa helnaa laakiin dadka noo dhow oo isleenaa garab ay noo noqon karaan ama khibradda u leh ganacsiga yaan la tashanaa waan helnaa eh, talooyin inta badan ilaa haddaba farxiyo ka hor intaadan ganacsigaaga bilaabin ma heshay tala ganacsi
haa alxamdulilah Ee, yani waxaa ku dhex jiraa team maasha allah ee, oo businesska hadda aa ku jiro oo geeskay jiro Ee, koodii horeeto inaa shaqada bilaabana ayaka geeska dhahaa ayaka dhankooda kusoo fahmay kabacdi talooyin iyo waxyaala isiiyeen daa'iraa tahay mushaarin ha ahaan maadaama anna ay igu jirto xorriyad aa u baahnaa Ee, saas darteeda travel agency nin bis ma ka shaqey karo ord aadsa ay dhaheen Ee, alxamdulilah talooyinka aa ku faa'iiday ka mid tahay iyagana waa mahadsan yihiin ee hanadoo intaadan ganacsiga bilaabin tala ganacsi ma heshay sideena ku anfacday Een, bismillaah een, intaan ganacsiga bilaabin ka hor waxaan sameynay baaritaan researchinaa sameynay oo raadinay waxaan waxay faa'iido noo leeyihiin maxaa culeys nooga imaan karo la tashiyo aan sameynay Een, waqti dheer kadibna aan isku daynay isku dayadii koowaad qaarkood ay guliseen qaarkoodna ay fashmeen kadibna aan u dulqaadanay marka waxaan kasoo bilaabnay inta aanan ganacsiga bilaabinba baaritaano badan inaan sameynaa ka hormarinay marka talooyin waa hesheen talooyinna waxaan ka helnaa dadka waaya aragga ah oo xi- xigtada ah oo kaca yani industrigan hore kaaga soo horeeyay kusoo jiray
ee munay intaadan ganacsiga bilaabin ee adigu tala ganacsi ma heshay haddii aa heshana sidee ku anfacday
waa helay oo dhowr jeer ayaan intaana ganacsiga bilaabinba aan aruuriyey xubuubo badan oo talooyin ku saabsan mar walbana waa daneeyaa oo ilaa hadda een, waxaan ku shaqeeyaa waa talooyin mar walba waxaan jeclahay inaan la sheekaysto dadka iiga horeeyey iyo dadka aniga iiga khibradda badan dhanka ganacsiga mar walba waa jeclahay talada
sidee ku anfacday haddaad tala heshay aaday io anfacday waxyaabo badanayna wax ka bedeshay
dabcan ganacsigii waad soo gasheen qofba meel ayuu doortay marka maxaad tusaale liibaan uga dooratay decorationka adoo oo heli karaya dooqyo kala duwan waxaa u doortay decorationka iyo si guud ganacsi waa ku wada jirnaa oo daahyadii dharkii wixii oo dhan waa waa iibinaa laakiin filligaas waxaa u dooranay in societygan aan uga faa'iideyno because bulshadeena ayaa u baahan wadankeena wuu noo dhismayaa waa inay helaan serviceka ay dibadda ka dooni lahayn in dalka loo keeno decorationka waxaa u dooranay marka dadka doonaya in guryahooda quruxsadaan oo quruxda saaxiibka la ah oo nafsadooda inay qanciyaan rabaan inaan ka gacan siino waana ganacsi unique ah oo aadna muhiim ugu ah bulshadeena khaasatan hadda gobolka banaadir uu ka samaysan yahay waan rabnaa goboladan inaan gaarsiino hadduu ilahi noo qadaro insha allah
farxiyo isla weydiintan ka horse waxaad igu tiri inaad mar ganacsi bilowday uu kaa burburay ganacsigaas burburkiisa ma waxaan u aaneyn karnaa inaadan talooyin dhanka ganacsiga ah helin
abaayo qadaroo ku burburay qaraxaa ku dhacay may ahayn mid oo business xumo iyo fikir xumo oo ahayd waa ku laaban rabay waa ku fikray laakiinse investmentia u baahnaa markaana maanan haynin ardayna waa ahaa mushaaric iska ahaaday shaqaalaa noqday kabacdi meelihii aan ka shaqey jiray wax munaasabayo kadib iska bilaabe
hadda waxaad ka shaqaysaa travel agency oo aa leedahay maxaad ku dooratay travel agency iyadoo ay jiri kareen dooqyo kale oo aad dooran kartay aadaa waxaa u jeclahay waxyaalaha diyaaradda la xiriiro yacni kow aadhaho hobkeyga koowaad waa triflin yani maadaama uu hobkeyga koowaad triflin yahay haddana dad badan oo ila simana jiro maadaama ay jiraan dad badan oo ila siman magaaladina way jiraan maasha allah meelo badan oo trifle aan cargo agency ah laakiin haddana ay baahiyo badana kasii jira maadaama ay baahiyo ka jireen ay loo baahan yahayna shaqadii waxaa u fududeeyay inaan keeno baahiyo qaar meelaha qaar laga heleyninna aan ka xaqabtiro
haddii aan markan kuu soo laabto hanidow dabcan ganacsigii waa bilowday waxaad ka ganacsataa kabaha sigisaamaha iyo wixii la halmaala maxaad ku dooratay inaad kabaha aado adoo heli karay dooqyo kale
industriyo kaleeto oo kambaniyada kambanigeenu ka shaqeeya wuu jiraa laakiin specially markaan industrigan aan soo gelaynay waxaa jirta baahi kabeed sababtoo ah waxaa jira dadkiina wuxuu u badan yihin dad diabeted iyo qabo iyo maxadaa sokor iyo qaban badan yihiin dhiikar qofka dhiikar ka qabana sida aad la socodsid ma qaadan kara kab walba oo cagtiisa aad waxay u baahan tahay in loo ilaaliyo saas awgeed kaba waxaan keennay oo maas ah oo jilicsan korna waxaan mar walba ku dadaalan inay ka adkaadaan kabaha oo qofka haddii masalano kale oo hantaranturoodo mase lugta wax ku dhufsado si aysan dhibaato u gaarin dooqa marka kuma ekaysiin dhallinyarada yani odayaasha kuma ekaysiin dhallinyaradana waa jiraan ayagana nidaamyo loogu talagalo oo noocaasa marka waxaan barnaamijkan aan u galna waxay tahay baahi taagneed oo dadka u baahneed oo u baahneed in laga diro
munay adi hadda waxaad ka ganacsataa dharka dumarka ama ha yaryaraadaan ama ha weynaadaan dooqaas maxaad ku xulatay adigoo heli karay inaad xitaa ragga u shaqayso
waxaan ku xushay wax mar walba yusibalka ah oo mar walba istimcaalaan dumarka waa wax mar walba iibsada dharka quruxda jecel xitaa haddii qofkan u dhalay wiilal iyo kabdho wuxuu u iibinayaa mar walba taargetka kabdhuu saarayaa wiilashana muddo dheer kadib inuu iibiyo dhici karto waxaa ku fikiray inuu yahay wax mar walba socoshadiisu ay badan tahay daas waay waxaa u xusha
waa fikirteen talooyina hesheen ha idin yaraadaan hase idiin badnaadaane waa kala doorateen wixii markaa qof walba uu ka iibsan karay ama iibin karay bilowgii siduu ahaa ganacsiga inaad ii sawirtaan ayaan rabaa liibaanan ku hormaraya
markaa bilaabaysid ganacsigu wuxuu u baahan yahay dulqaad u baahan yahay waxaa macquula saakii dukaanka markaa furto oo xaqdo oo jafto oo shaqaalihii oo dhan heegin ay soo galaan wax badan oo expensiya adiga ay kugu dalacan yihiin dulqaad inuusan maanta waxba lagaa gadanin
inaa marketing samaysid xayisiina samaysid dadka soo jiidatid customka dulqaadkaaga wuxuu keenayaa marka in dad badan oo wejigaaga iyo sumcadda ganacsigaaga iyo badeecadaba baahidii aw keenta ah inay kugu soo xirmaan si tartiib tartiib ah marka taasaa keenayso in ganacsigaaga mar walba aad ku beesgaraysid shareecada islaamka si kalena dulqaad aada u yeelatid wixii loo sabro ayaa guntooda la gaaraa marka muhiimadda ugu weyn inaad dulqaad yeelatid waaye si a meesha hadafkaagu yahay aa u gaartid
farxee waa fikirtay ganacsigii talooyina u heshay nuuc amaba qeybta aad ganacsiga ka geli doontaa dooratay waxaad bilowday bal bilowgay siduu ahaa hadaad noo sharax
wallaahi wax walba bilowgiisa way adag tahay waxay u baahan tahay dulqaad iyo sabar xoogaha u adkaa laakiin dhibaatooyin aada u badan maanno kala kulmin maadaama qeybahaas ah hore usoo maray marka alxamdulilah
munay waad fikirtay waxaad dhahday qeyb ka mid ah ganacsiga jira ayaan ka ganacsan doona talooyinaad heshay waa bilowday bal bilowgii ganacsigaaga siduu ahaa
horta mar walba oo ganacsi la bilaawayo nu adag tahay kastamar ma heysatid jawiga ma fahansanid mala qabsanin waxay u baahan tahay inaad ku dhex jirto fahantid dulqaad badan samaysasid yani marka aad bilaaweysid iyo markaa xoogaa suuq ku jirto aaday u kala duwan tahay marka koowaad way adkaanaysaa waxa dhibaatooyin caqabado waaweynaa la kulmi jirto laakiin dhibaatada ugu weynaa la kulmi waxay ahayd in kastamar aanan haysanin muddana ay u qaadato inaad kastamar yeeshto
bal hanadaa markaan aadaya hanado waad fikirtay ganacsigii qeyb ka mida ayaad gashay oo dooratay talooyina hore u heshay bal bilaawgii markaad sawirto siduu ahaa
run ahaantii waad dareemi kartaa wax kasta markay cusub yihiin marxaladaha ay marayaan ay sidaba adag tahay waxa ugu muhiimsan markaa ganacsi bilaawdana waxay tahay sida aad ku helid client customer customarkii markaa samaysana sida u supply garale u supply gare lahayd iyo shaqadan cusub oo kuugu cusub iyo fadligan aad hore ugu jirin oo hadda aad bilowday sidii aad u horumarin lahayd dadaalo dheer ila tashiyo dheer kadib waa ku guulaysanay alxamdulilaah oo welina waa wadnaa hawsha
raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirna oo aan kaga hadlayno toddobaadkan dhallinyarada ku cusub ganacsiga iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaana ila falaqaynaya oo ila jooga martida kale ah farxiye axmed oo leh xarun lagu jaro tigidhada duyuuradaha liibaan salaad oo leh carwo lagu iibiyo waxyaabaha lagu qurxiyo guryaha mune maxamed oo ka ganacsata dharka dumarka iyo hanad cabdirasaaq oo iibiya nuucyo ka mid ah kabaha la xirto waan isku soo laaban doonaa daqiiqada kadib balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna ma jiraan wax caqabado ah oo aad la kulanteen intii aad ganacsigan ku guda jirteen isla aan ku celiyo hanab
way jiraan caqabado oo aan kala kulannay waxaa ka mid ah dadka oo kaleeto yacni fadligan aysan horu aqoonin oo ku cusbaayo laga yaabaayo kaleeto waxyaabaha markaa qualitiga aad badiso bricekana wuu bataa sida cadiga ganacsiga loo yaqaano bricingoo kaleeto customarka oo kaleeto marka gooraysan aan isku fahmi weynay kadib qiimaha sheyga la iibinaya iyo waxyaabahaas markii dambena markay qualitiga iyo waxyaabahaas iyo ka fiiriyeen dhanka caafimaadka iyo waxyaabahaas ka qiimeeyeen kadibna ay ku qanceen oo customarkeeni hadda aan iskugu qanacsannahay oo ganacsan dhex mar
marka qiimaha la iibinayo tusaale alaabta soo saartaan ayaa caqabadii ugu weyneyd ahayd waad la kulantay markii koobaad briceka marketka brice ka duwan ee alaabteeni noqotay oo suuqa kama jirin taasaa caqabadii markii koobaad noqotay markii dambena waxaa waaye dadku way la qabsadeenoo noqotay
ma jiraan caqabad aad la kulantay inta ganacsigan aad ku guda jirta farxiid
haa way jiraan laakiin may badneen alxamdulilah wax oo aanan badnayn ala kulmay bas Ee, waxyaalaha la kulmay waxay ahaayeen uun ee, maadaama oo waxaan ula xiriiro airbortka oo kargo iyo in la aado iyo waxyaala saas ay yihiin galideeda iyo soo qaadista iyo waxyaala saas iyo ee, dadka inay kugu eedeeyaan waxyaalo qaar laakiin alxamdulilah da yeah.
Ee, liibaano ma jiraan caqabado aada ganacsiga kala kulanto inta aad ku jirto
Een, caqabadaha way jiraan wayna badan yihiin lama soo koobi karo Een, caqabada koowaad ba waxay tahay een, ganacsigaaga oonan helin securityga marka main pointiga ugu muhiimsan waxay tahay ganacsigaaga oon security helin ee, canshuur adigoo bixiyey oo maxaa la wadadii hortaada aysan dhisnayn alaabo badan waxaa laga yaabaa oo ama baabuur kuusoo saaran ama qof xamaali uu wado inta kaa dhacdo jajabto caqabad kale waaye wadooyinka oo aan dhisnayn safekii oo macnaha dadkii aan safety haysanin da- canshuurtii oo culeys kale ah oo lagaa qaadayo marka alxamdulilah laakiin wax walba waxa waaye step waaye haddana waa waa laga gudbaa shalay sidii lahaa maanta lama ahan caqabadaha si kooban marka si guud caqabad ganacsigoo dhan wada haysata unbaa gooni qeyb ka nahay een, caqabad gaar nooca ma jirto
inta aad ganacsigan ku guda jirtay ma jiraan caqabado kusoo wajahay mana maadaama adigu aada online ku bilowday way jirtaa caqabado isoo wajahday Een, caqabada ugu weyn ee isoo wajahday waxay ahayd in aanan waxba aada u weyn aanan ka fahamsanin qaabka lagu shaqeeyo online ahaan kastamarkii oo wax soo dalbanayay een, si uu ku aamino adiga oo waxaa haysid inay wax sax yihiin inay sawiro fiiga asoo sheer garinaysid iyo in kale caqabado badan oo sidaa camal way jirtay qofkii alaabtii kaa qaatay sawirka markuu arkaa shine in badanaa ka muuqda markuu sheegu arkana wuu ka duwan yahay ku dhaawari adi fiigma iyo rabtay inaa iga gadid Een, istoor la-aanta sidoo kale ee caqabado waaweyn ay iga qabsatay oo gurigees ma idili rabtaa iyo meesha aan dadka maa ku cuni rabtaa iyo waxyaabo badan asaasa iga qabsada alxamdulilah ka gadoobna rakaata
Ee, caqabadaha kuway badnaayeen markaad onlineka ku iibinaysay iyo hadda oo aada ee, fariisin yeelatay Ee, markaasay badnaayeen hadda way yaryihiin markaasna anina waa cusbaa oo khibradeyda way yareed laakiin hadda yani khibradeyda oo fiican awgeed waxse leeyahay Een, wax caqabado saas aa la kulantid ma jiraan Een, caqabadaha kale suuqa markuu asiga dhaco ama markuu kaco dadka alla simanahay maaan caqabad ka weyn oo kale aad dareemo ma jirto
Ee, hadda muddo ku jirteen ganacsiga xoogaa khibrad ah waa hesheen maanta haddii laydin dhihi lahaa ee, hadda ganacsi bilaaba oo oo bilowgii aan idin istaajin lahaa maxaa bedeli lahayd farxiyaan ku bilaabaa waxyaalo badan oo bedel lahaaya jiro ha ugu badnaada qaabka iyo sida koowaada ku wajahay suuqa Ee, qaabkaas qaab ka duwana ku wajahi lahaa si oo cilado ah hore usoo maray aanan u marin laakiin way dhacdayba Ee, waxaa tala siinayaa dadka oo filligaas inay soo galaan u baahan ay aad ha ugu fiirsadaan yani waxyaalo badan taladaada waa kusiin doonaa Ee, liibaano muddo ayaad hadda shaqadan ku guda jirtay ee, waa bilowday tijaabooyin fara badanaa samaysay caqabadaha kusoo wajahay haddii aan maanta dib kuu celiyo oo uun ku geeyo halkii aad waagii aad ku fikiraysa inaad ganacsi samayso ma jiraan waxyaabo aad ka bedeli lahayd ganacsigaa hadda gashay amaba xitaa ma dooran lahayd ku kale
Een, waa mahadsan tahay ganacsiga een, waxaa qurux- quruxdiisa waxay tahay markaa een, een, difference uu yahay oo shay kala duwan ama electronic ama dhar ama wax lamid ah ka ganacsanaysid Een, waana opportunity kale inkastoo culeyskiisa oo wato because ee, dhowr meelood ayaad bulshadana ka- wax kaga taraysaa een, adigana faa'iido kuu leh ganacsigaagana faa'iido u leh Een, si kooban markii hadda ee, loo xarun kale ama nidaam kale hala galo Een, midkii aan soo furay oo aan goobjoog u ahaa oo caqabadiisii iyo wixiisoo dhan aan la tacaamulaya haddii aan mid kale oo asagii lamida furaayo ee, taas caqabad badan ma igu samaynayso way ii fududahay haddaan furi karaa laakiin markii another field oo kale inaan furo aan damco caqabadiida ha yes wax badanaa ka bedeli lahaa Een, waddadii aan soo maray oo dhanba wadda aada u jaban eed marka hadda waxaa isleeyahay een, amaba ka sahlanta bcause shalay waxa waaye marketkii inaad warkiina macquuleed waxaa macquuleed positionkii aad dooratay inuusan kugu yaraaday ama sidii aa rabtay uusan noqonin badeecadii shalay aa soo gedinaysay maanta waxaa ka haysataa ideological oo ka duwanaa ka haysataa marka maanta wax badan waan ka bedeli lahaa boqolkiiba laba boqol haddii suurtageliso
mana haddaan dib kuu celiyo oon ku dhaho eh, meeshii aa ku fikiraysa inaad ganacsi samaysato ayaad maanta taagan tahay Eh, wax ma ka bedeli lahayd ganacsigaa hadda wado aniga waxaa ku fikirayay een, ganacsiga hadda awad waa broseskii aan isdhahayay hadafkaa ku gaari kartaa ani waxaa ku fikiraya inaan yeeshto warshad soo saarta dharkaas hadda aa ka ganacsanaya hadda wadadaa ku socdana waxay ila tahay yani wadada keliya aan wax ku baran lahay aan ku gaari lahay marka waxba ma ka bedeli lahayn waxba maka bedeli lahayn waxaan isku dayi lahaa aniga hadafkaas aan leeyahay si aan ku gaari lahaa marka wadooyinkaasaa u mari lahaa hadda aan ku socdo marna ma kaway cateen Eh, hanad haddaan dib kuu celiyo oon ku geeyo maanta meeshii aa ku fikiraysay inaad eh, ganacsi bilaawdo ganacsigaa hadda ku guda jirto wax ma ka bedeli lahayd ama xitaa dooq kale ma samaysan lahayd run ahaantii maya waa sida aan filliga marka hore u doortay rabitaan iyo fikir iga dhex guuxaya uu ahaa Een, haddii dib lagu celiya la yidhaahdo oo barnaamijkii een, ganacsideed ah soo dhistay mid ka duwan ma qaadan lahayd su-aashaas haddii saas tahana Een, expe- experienceka hadda aan leeyahana aan leeyahay un kan hadda aan ku jiraan sii horumari lahaa maxaa ka bedeli lahayd tusaale wadooyin badan oo aan soo maray iyo meelo badan oo qaladaad aan ganacsi intaa ku jirto aan ku dhac- aan hore ugu soo dhacay aan soo sixi lahaa
gabagabadii ayaan isla soo gaarnay hadday jiraan talooyin aad eh, la wadaagaysaan waxaa jiro eh, tiim dhalinyaro ah oo ku fikiraya inay ganacsi sameeyaan kuwa hadda bilaabay eh, marka talo haddaad u jeedinaysaan liibaan soo dhawow Een, qof walba oo rabo horta inuu ganacsi bilaabo marka hore awalan waxaan kula talinayaa een, in uusan een, laab kicin een, wax walbana ay noqdaan wax asaga uu jecel yahay ganacsiga haddaadan shay aadan jacayl u haynin waa ku daalaysaa macnaha haddaa laakiin shaygaan jeceshahay caqabadihiisa waxaa makaa dhibaya waxaa suurtagala mararka qaar sh- een, lacag aa ugu talagashay inaa xamaali ku bixiso markaa shayga jeceshahay inaa inta sugeyso adiga aa soo qaadataa macquula marka taas waxay ku dhiirigelinaya jacaylka aa waxaan u qabtid iyo hamiga aa u leedahay Een, marka dhalinyarada waxaa ku dhiirigelinaya ganacsiga Een, aad waxaa waaye ee marka hore research ha sameeyaan baaritaano badan ha sameeyaan ayagoo xogo badan hayo dadkii kaga horreeyena ha wareystaan ha raadiyaan een, meelaha muhiimka ah dadkii ka horreeyey oo ay aamini karaan inay raadiyaan ay wareystaan xogo badanna ay ka qaataan taas ayaa ka saaciidaysa inay ganacsi sameeyaan iyo ayagoo shaygii jecel muna ugu dambeyntii haddii aad eh, ay jiraan talooyin hal iyo laba ah oo aad la wadaagayso dhalinyarada hadda ku fikiraya inay ganacsiga sameeyaan ama xitaa hadda bilaabo maxaa waaye fikirka ugu weyn aan la wadaagi lahaa oo dad badan caqabadaha ka qabsaday inuu yahay qofka een, waxyaaba isiga soo dhacaya jirto wax walba oo kuugu soo dhaco een, yacni inaa iska samaysid adoo khibrad weyn ka haysanin adoo muddo dheer aanan fikirkaas aruurinin ama aadan waxba ka ogeyn inaadan maalgelin ku sameynin cilado waaweyn oo ka dhaca waaye midda kale inaa isku beesgaraysid lacagta maalgelinta aa haysatid bosishanka aad degaysid een, waxyaabaha aa gaday sidoo ee, waxaa rabtaa lacag yar oo shan kun dhameen inaa business ku bilowdo waxaad degtay store price uu yahay saddex boqol oo doolar ama afar boqol oo doolar aad degtay een, sharaxaad la decorationo badan ku jiraan koronto badan soo saara mar walba inaa ogaatid expensiga aa haysatid iyo ee, istoorada loogu talagalay een, iyo waxyaabaha aa ku iibin kartid iyo lacagta aa gadan kartid inay islahaato oo aadan yacni u dhaqaaqin sida nin konton kun oo doolar haysto nin labaatan kun haysto nin soddon kun wayna og tahay mar walbo lacagta haysatid iyo qaabka u dhaqaaqaysid inuusan ganacsiga ahayn een, fikiro iyo haw yacni riyooyinka badanaa leedoo kale beriyaa taajiraya beriyaa wax badan helaa wadadiisu way qodxo badan tahay dhibaatooyin badanaana kala kulmaysaa ma mar walba inaa business bilaadid inaa faa-iidaysid bas maaha si qof walba uu ka aaminsan yahay ganacsigaa bilaabaya waa faa-iidaya u dhahaay ganacsi wax juhdi u baahan oo wax khasaaro badan oo wax faa-iido badan intaba inaa ku xisaabtantid muddo dheer ka fikirtid aad aa u taxadartid waqti badan aad gelisid taasaa u talin lahaa
Eh, hanado hal iyo labo talooyin haddii ay jiraan aa u jeedinayso dhalinyarada hadda ku fikiraya inay ganacsi bilaabaan ama xitaa bilowga ah hadda
dhalinyarada rabta inay ganacsi bilowdo run ahaantii tala ahaan waxaan sii lahaa qofka markuu ganacsi bilaabayo waxaa la rabaa inuu aada uga dheeraada xamaasadda tirada badan leh xamaasadda waxay yacni dilaysaa waxay ku eg tahay marka aad faa'iido hesho haddii culays kugu imaado waa niyad jabe waxaa laga yaabaa inaad ganacsiga sii wadweysid sidoo kaleeto waxa ugu wanaagsan oo qofka lagala dardaarmo ganacsi markuu bilaabayo waxay tahay inuu xalaal quudashada badiyo oo ilaahay ku xirnaado oo qof muslina oo daacada oo si xalaala inuu u shaqaysto ay ka go-an tahay ay tahay labaas taasilaha
soo dhawo farxiyo haddii ay jiraan talooyin hal iyo laba ah oo aa siinayso dhalinyarada iyaga hadda ku fikiraya inay ganacsi bilaabaan ama hadda bilowga ah
talo oo muhiim ah aanan badnayna siin lahaa waxaa dhici- waxaa dhihi lahaa laablakaca joojiya Ee, markaa aragtiin dhibaatooyinka iyo qodxaan kaa hor imaanayo ee, ha isdhiibina Ee, wata waxaa suubin laheedeen ee, wuu dambeeyaa qayrka Ee, sidoo kaleeto waxaan dhihi lahaa ogaada ee, kuwa adkaada dhanka finansiga si oo meeshiina u burburin dacarta iigu isiyo dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka kaswadaag intaa ayaan ku hakinayna waxaan toddobaadkan barnaamijkeenna kaga hadlaynay dhallinyarada ku cusub ganacsiga iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaana igala qaybgalay afar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee suuqa shaqada ku jira oo kale ah farxiyo axmed liibaan salaad mune maxamed iyo hanad cabdirisaaq dhammaantood waan kaga mahadcelinayaa wakhtigooda qaaliga ah oo inala wadaageene intaan dib ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah toddobaadkeena soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga